sidaad wararkaba ku maqlayseen dagaal xoogan ayaa ka dhacay magaalada boosaaso kaasi oo u dhexeeya ciidamada maamul goboleedka puntland iyo ciidamada la dagaalanka argixisada ee b s f sida ay goobjoogayaal u sheegeen idaacadda v o a dagaalkan ayaa ka bilaabmay saaka agagaarka xarunta unuga b s f waxaana la maqlayay rasaasta culus iyo duqeyn dagaalkan ayaa imanaya kadib muran toddobaadyo u dhexeeyey maamulka puntland iyo taliska b s f kaasi oo ka dhashay markii madaxweynaha puntland siciid cabdulahi deni uu xilka ka qaaday taliyihii ciidanka b s f sarreeye guuto maxamuud cismaan diyaano afarlabaatankii novembar taliyaha ayaa isagu diiday xilka qaadistiisa taasi oo keentay ishorfadhii ka bilowda magaalada boosaaso haddaba faadimo yaasin jaamac ayaa warbixintan inoo soo dirtay
dagaal laysu adeegsaday hubka noocyadiisa kala gedisan ayaa maanta ka bilowday agagaarka xarunta ay ciidamada b s f ku leeyihiin magaalada boosaaso halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamo daacad u ah jenaraal maxamuud cismaan diyaano oo uu madaxweynaha puntland xilka qaadis ku sameeyey hase ahaatee aan u hoggaansamin israasaasayn xooggan oo labada dhinac ah ayaa laysku weydaarsaday xaafadaha ridwaan iyo suweyto halkaas oo ay ku sugan yihiin shacab fara badan waxaa jira duqaymo lala beegsaday xarumaha dowladda inkastoo aan la aqoon khasaaraha ay geysteen shaqaalaha ka howlgala goobo ka mid ah xarumaha caafimaadka magaalada boosaaso ayaa v o a u xaqiijiyey inay soo gaareen dhaawaca ciidamada iyo askarta inkastoo tirakoob dhab ah aysan sheegin duqa degmada boosaaso cabdiqani axmed ismaaciil oo warbaahinta fariin u mariyey dadweynaha ku sugan magaalada boosaaso ayaa sheegay kooxda amardiidka ee sheeganaysa ciidamada gorgor waa koox gacmo badan ay ku jiraan meelaha ay joogaan baa loogu tegayaa hal guri bay ku jiraan halka guri bay ka dagaalamayaan hoobayaal meelba ku rideen dhibaatada shacabka ay u geystaan waxaa ka mas-uulah kooxda amardiidka oo uu hormoodka u yahay maxamuud cusmaan diyaano waxaan u sheegaynaa shacabka dhibta cidda wadda inay tahay kooxaha lasoo abaabulay oo amardiidka ah mar labaad iyo mar saddexaad waxaan uga digaynaa inay ka waantoobaan waxa ay samaynayaan oo iyo rabshadaha ay wadaan iyo dagaalka ay ka horinayaan magaalada boosaaso haddii ay si degdega uga waantoobi waayaan dowladdu waxay qaadaysaa tallaabo sharciga qaadaysaa dowladda muddo dul qaadanaysay hadda muddo bila bay maraysaa intii loo dulqaadanayay waa waantada la sugaayey wax walba oo lagu dhammeeyo oo waawaan noqoto oo sharciyada waafajiyona iyaga ayaa diidayay iyaga oo leh dana kale iyo afkaar kale oo ummad kale u adeegaya qaar ka mid a dadweynaha ka soo barakacay xaafadaha uu dagaalku ka socdo ayaa v o a uga waramay dareenkooda alridwaan ayaan kasoo qaxay faayise maxamed cali baa lay dhahaa walaal waxa weeye maanta waxa aanna filanaynin baa nagu dhacay xalay markaan qixi lahayna waa nala celiyey magaaladiina rasaas dadka aan u aabayeelaynin oo dhinac walbaba saa dadku u daadanayaan baan nagu arkaynay wax dhulka ku dhacayo wax bad saa u wiifisa madfac dhacayo olol guryo ololayo dee walaala waxa weeye maanta balaayada aan aragno weliga anaga maa naara walaal hadda bacyar baad gacanta ku sidataa gurigaaga ma intaasa kasoo qaada xili iyo xoolo waxaan lahaa gurigayga aan kaga soo nafaan la soo cararay naf naf ayaan la soo cararay ilmihii laba iga maqan labo haddii ogeysiisnaan siin lahaa markaan bixi lahayna waxaa lana yidhi nala dhinta dhibaatada nagu dhacday wax caadia ma aha wax caadia ma aha haddana xabadda way dhacaysaa ilaahay waxaan dadka ha loo turo war dadka ha loo turo war waxani waxa weeye qaxa ma ah waa magaalo la gubayo hoobiya maantaan maqlay weligay hoobiya maanta iga dul dhacay xamar baa maqli jiray hoobiyaa laysku qaraacaya maanta muqdishoaanu joognaa muqdishoaan ka daranahay maanta afarta garjahay ka dhacaysaa ilaah maanta ciidankii dowladda ayaa dib iskugu noqday war kale war dib in la iskugu noqdo maanta maanta waa laga fiican yahay buntlaani war waxaa maanta meelaan aadna ma haysano xoolo ma haysano hanti ma haysano owlaadi qayb baa naga maqan war ilaahay ka baqa saare cabdulaahi siglan wallaahi dareenkayga suu ku sugayaa ma garan karo hooyo waxaan nahay ciyaal yareera haysata maqadaan mardhargaan ah bariiska caysanaysa maatadu waa dhib waatan anigay haysato hadda aan la qaylinayo iyo mid lamid ah guriga yagana wuxuu celin kara balama arko gurina waxa ma celin karo hoobiyaal baa laisku adeegsanay ma hoobiyaa hadduu alakuurina cid ka leexanaya mise mise waxay taqaanaa mise waxay taqaanaa shacab bay taqaanaa mise askari bay taqaanaa mar haddii ay dhibaata dhacdo cid xabad ay ka leexanaysa ma jirto waxaa la yidhahaa cabdulaahi xalay kama soo bixin xalaytoo ciidamada iyo ayaa hor istaagay ummadii oo qaxi lahayd marka saaka ayaan fursad helnay saaka cindahay waxay arkeen ciidamo badan oo wadooyinka taagtaagan xabad bilaabatay israsaasayn aad iyo aada u baahan oo xabadii waa dhacaysaa ilaa iyo iminka anigu waxaan usoo barakacay kor iyo aagga majfaadumo iyo kor baan soo aaday dagaalkan oo u muuqda mid weerar iyo weerar celis ah ayaa weli socda waxaana la maqlayaa dhawaaqa rasaasta ay isweydaarsanayaan dhinacyada dagaalamay maamulka puntlandna weli wax warah kama soo saarin khasaaraha uu geystay dagaalkani faadime yaasin jaamac v o a boosaaso